haatan waxaa si toos ah khadka telefoonka ugu jira garaad jaamaca garaad cali garaadka guud ee isimada deegaanka khaatimo garaad may maqlataa maxamed cabdi kuu maqlaa waa tahay garaad kusoo dhawow ugu horreyn warbaahinta deegaanka
aad baan idin salaamaya cabdi adig adiga iyo baxda saxaafadda waxaan kaloo salaamayaa dhammaan shacabweynaha reer khaatumo dal iyo dibadba salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxma garaad ugu horeyn bal waxaad nooga warbixisaa waxaa tahay isimka guud ee deegaanka dhowaan waxaa ka dhacay magaalada garowe shira iskugu yimaadeen xukuumadda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntland heshiiskaasi isim ahaan deegaanada khaatumo sidee baad u aragtaan
runtii arrin heshiiska ay gaadheen xukuumadda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland midna uu matalayay cabdiweli madaxweynaha maamulka puntland midna uu matalayay inadeerkii cabdirashiid cumar cumar cabdirashiid oo dowladda federaalka ra-iisul wasaare ka ah wuxuu ahaa nasiib daro weyn oo soomaali usoo hoyatay in laba nin oo ilmo adeeri ay reero kale xaqooda isa siin karaan oo oran karaan reer hebel xaqii ay dowladda ku lahaayeen iyo magacoodii iyo matalaadoodii waan ku siiyo raalli baan ka ahay waa nasiib daro waa arrin cabdiweli hore u sameeyey oo uu inadeerkii faroo leh markuu isagu ra-iisal wasaaraha ka ahaa dowladda federaalka faroolana madaxweynaha ka ahaa maamulka ay u sameeyeen nimanka ilmaadeerka ah maxamuud saleebaan arrin lala yaabaya maaha maxaa yeelay cadaaladda waxba kama yaqaanaan waa arrin soomaaliya ay ku taqaano hase yeeshe waa wax ka daba imaan doona arrinaanu haddaanu nahay shacabka iyo madaxda khaatumo aanu aqbalaynana maaha ilaahay hadduu kuu roon yahay waa la isdhici karaayo waa la isboobi karaa hase yeeshee maamulka puntland maamul aanu ka tirsannahay maamul qaybtayada noo qaybinaya maamul talada iyadu ay ku dhex milan tahay midnaba ma uu aha haddaanaan xildhibaanada yada annagu aanaan soo qoranin dalka yaga iyo deegaanka yaga aan laga soo qorayn kuwa annaga namatalo waxba ku fali mayno maxamuud saleebaan ha ka dhigaan tag maxamuud saleebaana ha ku qoraan wax allaale iyo waxaanu ku falayno ma ay jirto ama annaga talada yaday ku imaanaysaa oo annagaa ka tashanayna oo dadka noo gelaya ay noqonayaan dad aanu soo qoranno ama ilaahay hadduu kuu roon yahay haddaba ugumay horreyn maray xildhibaanada yada dhacaan inta ay awoodda u leeyihiin ha qaataan waxaan wax ku falayno ama qayb noo gelaya ama garoowe aanu u tegayno ama puntland aanu uga mid noqonayno ma ay aha waxa ay kordhinaysaan waxa weeye nac dadka reer khaatumo iyo dadka puntland inay ka shaqeeyeen isnac iyo colaad iyo nactooyo ay ku abuurayaan dadka dhexdiisa ilaahay hadduu kuu roonay siday ku dambaysana taladu tay ilaahay weeye waanu eegaynaa waa tahay waa tahay garaad xagga xukuumadda ma la odhan karaa eedan mas-uuliyaddeeda waxaa ale xukuumadda federaalka soomaaliya
xukuumadda midkii matalayay waa ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya madaxweynuhu horeeyo guddoomiyaha baarlamaanka uu ku jiro guddoomiyaha maxkamadda dowladda soomaaliya uu ku jiro mas-uuliyad baa ka saaran haddii ay ka hadlaan qaradkaa oo ay wax ka qabtaan oo yidhaahdaan xilligan lagu jiro laba ninoo ilmaadeeray intay wada fadhiistaan inay yidhaahdaan dadka aynu boogno waxaanu aqbali karayna maaha aliistii markaa dembigaa lugaha way kala baxeen haddiise ay ka aamusaan sida hadeer muuqata ay ilaahay hadduu kuu roon yahay heshiiskaa sidaa ku aqbalaan waxa weeye waa arrinay wada qabaan waana ku eedoobayaan waa ugu eedoobayaan dadka reer khaatumo waa ugu eedoobayaan soomaali oo dhan waa ugu eedoobayaan mas-uuliyadda ay soomaali u hayaan
waa tahay ugu dambayn adigoo janiskan ka faa'iidaysanaya dadka reer khaatumo maxaad ugu baaqaysaa
inta aanan insha allahu tacaala dadka reer khaatumo aan la hadlin waxaan jecelahay inaan mid ku daro oo meesha waxaa jooga international communityga international communitygu dadka reer khaatumo ama dega gobolada soo sanaag yacayn dhawaane labaatankii sane u dambeysay xaqooda way duursiyayeen dadka reer khaatumo adowgan haysta dhaqaalaha waxay ka helaan international communityga ciidanka jooga dalkayaga ee haysta ee isaa waxa dhaqaalaha siiya maamulkooda dhaqaalaha siiya mashaariicda dadkayaga ay ku kala qaybiyaan dhaqaalaha siiya waa international communityga eedaa awalba annagoo ugu qabnay maanta inay makhraati ka noqdaan heshiisna lagu boobayo inay ballan qaadaan fulinta heshiiskaas waxay toos dadka iyaga ugu caddaynaysaa in ayan colaada international communitygu dadka iyaga ay u qabaan ayan ahayn mid iska dhacday ee ay tahay mid ku talagala haddii ay tahay colaad fog oo ku siman gumaystihiina waanu ognahay oo waxaanu leenahay waynu iska warqabnaa hadday tahay mid haddeera iyo siyaasad siyaasad soomaaliya laga damacsan yahay iyo breshar la leeyahay hal la saaro dadkan si ay meel u aadaana niman sidaa u sal fudud ama u madax fudud ama breshar inta soomaaliya laga soo saaro oo madaxda soomaaliya joogta ee liidata lagu khasbo inay dadkan dulmiyaan si ay meel kale u aadaan ama somaliland ama meel kalena taasi wax dhacaya ma aha dalkan midnimadiisa isku xidhnaantiisa keli ahaantiisa waa waxaanu gelinay waxa ugu qaalisan ee bini aadam bixiyo awowayaasha yaa u dhintay dhiiga iyagaa u daatay midnimadiisa annagay waajib naga saarana marka international communityga waxaan leeyahay waa idin aragnaaye waxba ha isqalinina si bareera ula soo sabta cadow cadowga iyaga aanu leenahay dadka shacabweynaha reer khaatumana waxaan ku leeyahay xaaladdu meesha ay maraysa waad arkaysaa sida keliya ee looga bixi karana waxa weeye waa midnimo waa in dhiig loo furo gobonnimada inta deegaankeenna cid kale ay ka talinayso qayb ka mid ah dhibku wuu sii soconayaa haddiise deegaankeenna aynu xoraysano nin walba innaga cagaheenna hoostiisa keenayna aynu awoodeenna isugu geyno sidaynu deegaankeenna u horaysan lahayn duligana aynu uga bixi lahayn wabilahi tawfiiq aad baad umahadsantahay